maamulka degmada cadaado warkacyo gudoomiyaha degmada faarax deri warsame ayaa ka qayb galay salaada rabdoon oo lagu oogay magaalada cadaado ee gobolka galguduud iyadoona lagu baryaya alla inuu roob qeyr qaba keeno uuna siiyo dadka tabaalaysan ee ku dhaqan degmada cadaado deegaanada hoostaga sidoo kale salaada rabdoonta ayaa waxaa ka qayb galay iyaguna culumudiinka degmada cadaado odayaasha dhaqanka dhallinyarada qeybaha kala duwan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado xakiim maxamed cali shilin salaadan roobdoonta ayaa waxaa horey u iclaamiyey maamulka degmada cadaado iyo culimmada degmada kuwaa soo sheegeen alla looga baryayey in ilaahay roob siiyo dadka tabaalisan ee ku dhaqan deegaanada miyiga ee hoostaga degmada cadaado ugu horeyn ayaa waxaa ka hadalay roobdoonta kana warbixiyey faa'iidada iyo sidoo kale in la cafiyo mid ka mid culimmada degmada cadaado ee gobolka galgaduud waxaan isu dardaarmay inan laftayda iyo middiinnaba ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisana aan ku xidhanno qof walba markii cabsida ilaahay laga helo ilaahay subxaana wa tacaala wuuna waraabinayaa dembiga waxa roobla'aanta iyo dhibaatada nahayda waa dembiga annagu aan kasbannay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum buuhi ilaahay subxaana wa tacaala dadka dhibaatada haysata oo roobla'aanta ah ee colaadda ah ee shiddada ah waa dembiga annagu gacnaheenna aan ku kasbannay dembigaa waxaa la doonaya qof walbaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu laabto dembiga ka toobad keeno wa tuubuu ilallaahi jamiican ayuhalmu'minuuna lacallakum tuflixuun buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta u dhammaantiin ilaahay u toobad keena maxaa yee xaqiiqo waxaad ku tihiin aad liibaanaysaan haddaad toobad keentaan waxaa la doonayaa markaanoo kale qof walba istikfaarta inuu badiyo dembidhaafka inuu badiyo ilaahay subxaana wa tacaala qof walba uu ku xirmo roobka ilaahay uu qof walba uu weydiiyo annagu aan iscafino qof walba uu cafis muxuu aha qof kale ka dalbo dhammaanteenna aan iscafino gudoomiyaha degmada cadaada faarax deriwas ayaa bulshada ku dhiirageliyey inay tacfiyaan alle ka baqaan isagoona sheegay in laga qayb qaato amniga iyo sidoo kale midnimada lagana shaqeeyo sidii loo taageeri lahay ama loo caawinla dadka tabaalaysan ee ku dhaqan degmada cadaada iyo deegaanada hoos yimaada
waxaan rabaa laba qodob inaan warka ku soo koobo qodobka koowaad ilaahay inaan barinno oo aan roob ka barinno si ilaahay roobkaa noo shiiyana waxaa shardi ah inaan iscafinno marka dhammaanteen haddaan nahay dadka ku nool deegaankan ku nool guud ahaan iyo gaar ahaan magaaladan inaan iscafinno oo quluubta isku furno quluubta in la isku furaahay waa sababta ugu weyn oo ilaahay uu raxmaddiisa nagu siinayo inaanan quluubta isku furin oo qalbiga wax iskugu haynana waa asbaabta ugu weyn oo wax nooga xihan yihiin sida culummadu noo sheegtay qodobka labaad waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee ramadaan dad masaakiina oo fara badan oo waxba haysan oon awoodin inay soomaan oo waxay ku afuraan aan haysan ayaa magaalada iyo hareeraheedaba ku nool in la isku gargaaro dadkaa la gacan qabto dadkaas waxay ku afuri lahaayeen iyo waxay ku soomi lahaayeen laga gargaaro qodobkaasna waa baraarujinaynaa inta wax haysatahay inta aan wax haysan inay gargaaraan dadka deriska kula ah dadka meesha ah ka shaqaysa deriska la'ah dadka waddada aad marto dariska la'ah ee aad sii marto soo martid xaaladda ay ku sugan yihiin walaal u kuurgal dadkaa wax loo aruuriyo intaa kadib si dadka wax loogu aruuriyo oo dadka abaarta iyo ay saameeyeen wax loogu qabto waxaa la iskugu yimid shir waxaana laga qabtay guddi guddigaas wuxuu iskugu jiraa culamaaudiinka odayaasha dhaqanka haweenka caafimaadka bulshada qaybaheeda kala duwan guddigaasna way idinku soo socdaan si dadkaas masaakiinta ahee tabaalaysan ay wax ugu aruuriyaan oo dadka maaragtay aan biyaha haysan ee baadiyaha ku nool ay ugu raadiyaan wax ay biyo ku shubtaan dadkaasna way idin soo socdaan in loo dhaganuglaado oo qof walba ay wixii u awoodo dal iyo dabad meel kastoo ay joogaan in maaragtay wixii la tari kara la tara dadkaas
maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan bulshada ayaa waxay ka huleen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ee saameysa abaarta ka jirta dalka taasoo qayb ka ah sidii loo gurma lahay gurmadna loo gaarsiin lahaa dadka miyiga ku dhaqan ee ay saameysa abaarta ba'an ee faraha ba'an ku haysa xoolaha iyo dadka intaba taasoo ay ka jiraan deegaanada miyiga ee hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud